waxaa jiro deegaano badan oo hoos yimaada magaalada joobhar islamarkaana aan lahayn xarumo waxbarasho taasi oo sababta in arday badan ay waxbarasho u suuraadsadaan dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalada gudoomiyaha deegaanka koonko cabdi cali ayaa sheegay in goobo waxbarasho aysan lahayn deegaanka wuxuuna xusay in caruurta ugu badan ay waxbarasho u suraadsadaan joobhar waxbarasho la-aan boqolkiiba boqol hadda saddex wiil aan subaxda soddon ku shisha galabtida soddon kuna aan dambar labaad aan horta ay kusoo qaataan intaan ku hayo waxbarasho la-aanteed oo horta ay ku qaata ay ku dhacaan waa lagu reebay waa laga duduntay daydii kale kabacdi dib wax kusabane anigaa meel yar xoogaa wiil ka tuugtuubay oo qol ah markaasaa ayaan wax lagu dhigirtay xoogaa dadkii macalinkaas iyaan mushaar la siinay iska dambaray keliya marka badanaa waxna waa iska joogaan waxna biladkii waxbarashadu doontaan ay aadaan waxbarashada marka boqolkiiba boqol aada uga liidanaa ugu dambeyn cabdi cali ayaa wasaaradda waxbarashada hirshabelle ka codsaday in xarumo waxbarasho laga hirgeliyo deegaanka si caruurta ku nool ay wax u bartaan waxaan ka codsanayaa may saaro waxbarashada waxbarashadu waa hogaan ayaan cayaar maahe qofki kolley oo jaahila waa iska taqaanaa oo waa qof iska waalan camal waxbarashadu marka boqolkiiba boqol in lagala saacay saasaan ka codsanaya daanta oo waxbarashada ishada xarun xarun oo oo waxbarasho noola dhisa markaas ma ahan deegaankan oo keliya ee waxaa jira tuulooyin badan oo hoos yimaada gobolka shabeellaha dhexe oo aan lahayn xarumo waxbarasho